xiisada siyaasadeed ee ka jirta koonfur galbeed soomaaliya iyo iscasilaadii madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan in badan oo ka mid a shacabka iyo siyaasiyiinta kursidoonka ah waxay rumaysnaayeen in kursiga si fudud uun qof ugu guulaysan karay haddii ay dhici lahayd wakhtigii doorashada lagu balamay hase yeeshee taabadelkeeda waxay abuurtay qalqal siyaasadeed kadib markii muddo saddex jeer uu dibidhac ku yimid wakhtigii doorashada ee lagu ballamay shacabka koonfur galbeed soomaaliya waxay dowladda federaalka soomaaliya ku eedeynayaan inay faragelin ku hayso doorashada ka socda baydhabo ciidamo oo maylahandirsiday oo wali ambaayin ama wali inta ka taraawanu ogayn ciidamadaas oo baahadayees muddo sanad iyo warku badan ee antaliinka o waaday ciidamada ganacsatada koonfur galbeed oo wadooyinkan baydhabo iyo muqdisho iska hiraw anka baahanaayeen maadaama jidkii laku owaaday waxaan baydhawada ku owaada hayin jeeyan aragahayn mameen aragahayn haano liinsheeni maylaraay nabad iyo maylaraay amni liinsheeni may diib una ku hormarna ciidamada oo haddaxa mar la kushaani oo federaalka ku dareeraan may waa meelo statekan may waa may ku tirsan yahay federaalka soomaaliya ku tirsan yahay may jare dad oo wadciga jare iyo siyaasada jarta ma fahansanayne oo liin tus yahay in askartun ayin askar walhalaayaan walqarbudayaan dhibaato suubiayaan askartun mee askar walhalaayaa samee askar walqarbudaa samee una may ban ilaetaa hadda mudirogaan dad walhalaayaw iyo dhibaato lahandiri hob ayin may baan suubiifadeen iyo ba suubiifadeen una may baleenaa shacabka may baan ka baaqana in isdejiyaan
baydhabo oo la taahaysa dibudhacyada ku imaanaya wakhtiga doorashada iyo musharaxiin qaar oo qaba walwal siyaasadeed ayaa haddana waxaa baydhabo la keenay ciidamo boolis ah ay dowladda soomaaliya usoo dirtay baydhaba siyaabo kala duwan ay dadka koonfur galbeed u arkeen ex guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxa uu ciidamada la keenay baydhabo ku tilmaamay mid lagu soo degdegay keenistooda dowladda soomaaliya iyo amisom ayuu ugu baaqay in ciidamadaasi dib loo celiyo arrintan ha laga hortago maaragtay ciidanka amasom oo dalkana la joogo oo runtii mahad badan loo haayo haddii haddii shacbiga soomaaliyeed waxaan hadda ka bilaabdaan hadhow meel laga qabanaya ma laha ayagaa nabadgelyada caalamka u wakiishay soomaalina waa isku falnaan weydey waajibaadkiina gudta dhibaatada la abuuray inaad ka hortagtiina rabnaa dadkiini arrintaas waxaan leenahay si odaytinimo ah annaga u hadlayno mas-uuliyad u hadlayno arrintaas waxaan leenahay laga fiirsado ciidankan maanta la keenay munaasab ma aha hal la celiyo saasaan soo jeedinaynaa doctor fosi cabdinuur waa afhayeenka golaha qoyaanada koonfurta soomaaliya wuxuu sheegay in ciidamada ay dowladda soomaaliya usoo dirtay magaalada baydhaba ay walwal siyaasadeed iyo mid amni ku abuurtay shacabka koonfur galbeed soomaaliya maadaama baydhabo ay joogaan ciidamo kala duwan oo dowladda soomaaliya ka amar qaata iyo kuwa amisom
ciidamadaas keenisteeda keenisteeda keenis sharciyaysan ma ahayn waxaanu ku sheegaynaa hadalkaas cad waayo qalqal ayuu geliyey ciidamadaas doorashooyinka koonfur galbeed ka dhacaya musharaxiinta siyaasiyiinta ee intiiba danaynayso siyaasi ah inay arrintaas ka hadlaan oo ay dhahaan kuwana waa taageerana kuwana ma taageerana ay dhahaan annaga bulshada rayidka waxaan sheegaynaa dana aan ka leenahay musharax inuu soo baxa ma ah danaha aan leenahay doorashooyinka inay nabad ku dhacaan danaha aan leenahay waa doorashooyinka inaan loo ka ciidamo uma baahnin doorashaan u baahannahay waa isku filannahay martida imaanaysa dowlad goboleedkan way ku filan tahay resourceay leedahay nabadgelyada loo baahan yahayn waa lagu filan yahay ciidamadaas qalqal bay abuureen ee isu socodkii beledkay qalqal ka abuureen habeenkiibaa qalqal abuurmay ganacsigiibaa qalqal ku abuurmay ciidamadaas waxaan leenahay uma baahnin wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladdii ku-meelgaarka cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaan weydiiyey waxaa dowladda soomaaliya wakhtigan ay ciidamo dheeriya ugu soo dirtay magaalada baydhaba isagoo dowladda ku difaacay inay jirto khataro amni inta doorashada lagu guda jiro
runtii waxaan qabaa ciidamada oo dawladda ay halkan keentay magaaladan baydhabo ujeeddada ugu weynoo loo keenay waxay tahay inay amniga sugaan oo ay sii xoojiyaan maadaama ay doorasho jirto hadda oo doorasho markay jirtina culaysyo amni ay ka imaan karaan doorashada ka hor ciidamada amniga ayaa ku filnaan lahaa ee deegaankan ka soo jeeda inay amniga sugaan oo maaragtay ay xasiloonida ka shaqeeyaan awooddoodu bay gaarsiisneed laakiin hadda waxaa yimid culays intaas ka dheer culays intaas ka badan oo ah ciidamadii joogay inay garab istaagaan wax kale ujeedo kaleo meeshaas ku jirtana annaga nooma muuqato runtii golaha sharci dejinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ismarwaaga siyaasadeed iyo walwalka soo wajahay shacabka koonfur galbeed soomaaliya ee wakhtigan ka taagan magaalada baydhaba ma jirto wax kulan ay ka yeesheen oo ay kaga arrinsadeen maadaama xildhibaanadu ay ayaga yihiin kuwa matala shacabka koonfur galbeed soomaaliya waxayna shacabka ay ku xantaan inay u kala safteen musharaxiinta ee u tartamaysa degada madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna maye siihayaha madaxweynaha koonfur galbeed ahna guddoonka baarlamaanka waxa uu sheegayaa inaysan jirin wax faragelin ay dowladda ku hayso maadaama siyaasiyiinta iyo shacabka koonfur galbeed ay ku andacoonayaan in doorashada koonfur galbeed ay faragelin ku hayso dowladda soomaaliya
doorashadu waa doorasho ka dhacaysa dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya maamul baa ka jira madaxweynaha jira oo kumeel gaara hadeertaanu anigaan sii ahay xafiiska baarlamaan baa jira guddi doorashaa jira hawsha iyada waxa waaye annaga ayaa wadna arrintaad leedahay faragelin faragelin faragelinta waxa ay tahay ayaan garan laahay la sheegaayo hal mid baan idiin xaqiijinaya dowladda federaalka ee soomaaliya waxay mas-uul ka tahay dhammaan xuduudaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya waa qayb ka mid ah dowladda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dowladda waxay nagu leedahay waajibaad baa na saaran wada shaqayn baa naga dhexaysa waxaan waajib ugu leenahay wax allaale wixii annaga aan u aragna aan u baahana in facilitation nalala sameeyo in in in nalaga caawiyo marka ilaa ay hadeertaan hawsheedu waa hawl maamulka u madax bannaanya oo asaga gacanta uu ku haysto una madax bannaanya